بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها والها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى بسم الله الraxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanow wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah lix bil kadib waa sidee xaaladda magaalada khaza waa kuwee goobaha ugu daran oo ay ka socdaan duqaymaha ay geysanayaan ciidanka sahaayinada intee ayuu la eg yahay burburka uu dheliyey cudwaanka yuhuudda waxaad barnaamijka ku maqli doontaan tirakoobka khasaaraha ka dhashay dagaalka lix biljarsaday ee ka socda jiida khaza maamulka yuhuudda oo wajahaya kacdoon gudaha ah kumanaan sahaayino ah oo toddobaadyo xidhiir ah taagan waddooyinka magaalooyinka waaweyn ee xoogga lagu deegaamiyey iyagoo dalbanaya inay iscasasho xukuumadda netanyahu waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan iiraan oo maraykanka ku eedaysay inuu qayb ka ahaa weerarkii lagu beegsaday qunsuliyaddii ay ku lahayd dimashik digniin isku mid ahna u dirtay xukuumadaha washington iyo talaabiib dhulgariir xoggan oo ku dhuftay koonfur galbeed dalka shiinaha iyo ku dhowaad labaatan qof oo dhimasho io dhaawac ku noqday weerar ruushka uu ka geystay yukrain qodobadaas xubintii guuxa dunida iyo xalqadii labaatanaad ee ugu dambaysay warbixinnadii basaa'iru linaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag dhegaystayaal waa maalin sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixii labaatanka bisha barakaysan ee ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kumanaan ka mid ah shacabka yuhuudda ah ayaa dhigaya bannaanbaxyo waaweyn oo ay kaga soo horjeedaan xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaarahooda benyamin netanyahu iyo dagaalka uu ka wado magaalada khaza dadka yuhuudda ah ayaa isugu soo baxaya waddooyinka magaalooyinka ixtilaalka ay ku haystaan iyadoo la arkayo isku dhacyo dhexmaraya ciidanka booliska yuhuudda iyo sidoo kale dadka mudaaharaadyada dhigaya waxa ay bannaanbaxyaashu dalbanayaan inay isacsasho xukuumadda netanyahu sidoo kalena maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada filistiin dib loo soo celiyo xukuumadda netanyahu ayaa isku dayeysa inay qamciso kacdoonwadayaasha iyadoo boqolaal askari ku soo daabushay waddooyinka magaalooyinka waaweyn ee yuhuuddu ixtilaalka ay ku haystaan oo ay ugu horayso magaalada caasimadda u ahayd talaabiib arrimaha sii horinaya kacdoonka ka dhanka xukuumadda netanyahu waxaa ka mid ah ciidanka booliska oo isku dayaya inay xoog ku qamciyaan bannaanbaxyaasha kadib awaamir uga timid wasiirka amniga xukuumadda talaabiib itmaan binu gafiir kaas oo si aadaha kaga soo horjeeda bannaanbaxyada isagoo ku sifeeyey bannaanbaxyadaasi kuwa sharci darro ah oo lagu doonayo in lagu dumiyo amniga iyo kala dambaynta uu leeyahay maamulkaas waa siduu hadalka u dhigay sidoo kale toddobaadkii lasoo dhaafay dadka yuhuudda ah ee bannaanbaxyada dhigaya ayaa go'doomiyey guriga benyamin netanyahu taas oo xaaladda si adkaysay iyagoo sidoo kale bannaanbaxyada isku dayey inay weeraraan xaaska ra'iisul wasaaraha yuhuudda arrimaha ugu badan ee dadka yuhuudda ah ay dalbanayaan ayaa ah in dib loo soo celiyo maxaabiista gacanta ugu jirta kooxaha muqaawamada filistiin arrintaas oo ay ka cagajiidayso xukuumadda netanyahu iyadoo iska diidda inay aqbasho dalabaadka iyo shuruudaha ay miiska soo saareen kooxaha wax iska cabinta filistiin dagaalkii toddobadii oktoobar ee muqaawamadu ay ku qaadeen deegaanada yuhuudda ayaa noqday kan ugu khasaaraha badan ee maamulkan soo gaaray tan iyo markii dowladaha reer galbeedka ay ku beereen dhulka filistiin bartamihii qarnigii tegey ciidanka gumaystaha ayaana bishii lixaad oo xidhiidh ah waxay ku dhiigbaxayaan furimaha dagaalka magaalada khaza haddaba lix bil kadib maxaa khasaare ah oo ka dhashay dagaalka yuhuuddu ay ka wadaan magaalada khaza waa kuwee goobaha ugu daran ay beegsanayaan duqaymaha ay geysanayaan sahayanada burbur intaysa la eg ayaa ka dhashay cudwaanka yuhuudda ee jiidda khaza haddaba tirakoobka khasaaraha ka dhashay dagaalka khaza muddada lixda bilood ee uu socdo waxaa inooga warramaya walaalkeen xaarif cabduqaadir bismillaah waad mahadsantaa walaalka suheyb cudwaanka yuhuud ee ka socda magaalada khaza sidaan la socono ma jirto aalad wax burburisa oo maamulkaasi yuhuudda uusan u adeegsan een gumaadka uu ku hayo shacabka muslimka ah ee ku dhaqan halkaasi een duqeymaha cadowtooy ee maamulka sahyuuniga waxay burburiyeen oo gebi ahaanba ay cirib tireen een shirkado ganacsi kaydad iyo guryaro deganaa oo ay lahaayeen shacabkaasi la dulminayo ee ku dhaqan marinka khaza een waxaa sidoo kale xusid mudan in marka laga soo tago qoysaska la burburiyo guryahooda ama kuwa ku hantibeelay dhanka kale jira een shirkado gaar loo leeyahay oo gebi ahaanba ku burburay een cudwaanka uu ciidanka yuhuuddu ka wada halkaasi een dhinaca kale waxaa aada loogu kala tagsan yahay soo gudbinta nambar sax ah oo muujinaya in khasaaraha maadiga ay ka dhashay duqeymaha soconaya muddada lixda bilood oo ah sanad kale barkii maadaama ay weli halkoodii kasii socdaan een weerarada cirka ah ee ka dhanka ah magaalada khaza een ciidanka yuhuudda ayaa waqooyiga khaza waxa uu ka soocay deegaanada koonfureed ee marinka halka ay dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan ay carqalad ku yihiin in dadka shacabka ay gaaraan goobo badan oo ka mid ah amaakinta ay leeyihiin dadka rayidka ah ay bartilmaameysanayaan een ciidamada yuhuudda een sida ku xusan warbixintii ugu dambeysay ee soo baxday waxaa walaalka suheybo la leeyahay in khasaaraha dhanka adeegyada muhiimka u ah shacabka ee dhaliyeen duqeymaha yuhuudda intii u dhexaysay oktoobar ilaa dhammaadkii bishii janaayo ee lasoo dhaafay lagu qiyaasay siddeed iyo toban bilyan oo dollar qarashkaas oo lagu qiyaasay een khasaaraha maaliyadeed ee dhaliyeen duqeymaha cadowga muddadaas aan soo sheegnay een isla taqriirkan ama warbixintan ayaa lagu sheegay in khasaaraha uu nisbo ahaan u dhigmo sagaashan iyo toddoba boqolkiiba iskugeynta maxalligaha ee deegaanada daanta galbeed iyo marinka khaza marka laga hadlayo een sanadka labada kun labaiyo labaatanka een waxaa adeegyada muhiimka ah ee ku burburay duqeymaha cadowga sahyuuniga islamarkaana lasoo gudbiyey qiyaasahooda ay isugu jiraan een guryo la deganaa oo ku yaala deegaanada marinka een burburinta adeegyo muhiim ah sida goobaha biyaha een isbitaalada xarumaha tamarta wadooyinka la isticmaalo iyo sidoo kale xarumaha isgaarsiinta iyo teknolojiyadda een waxaa sidoo kale ku jira warshado dhulbeereedyo iyo qeybo kale oo ka mid ah adeegyada bulsho ee burburinta kala kulmay maamulka yuhuudda een sidoo kale warbixintan ayaa daaha ka rogeysa een burburkii ay geysteen duqeymihii cirka madaafiicda dhulka iyo weeraradii lugta ay ciidanka yuhuudda qaadeen intii lagu guda jiray labadii bilood ee lasoo dhaafay waa febraayo iyo maarso waxaana hay-adaha rasmiga ah iyo kuwa ahliga ee falastiiniyiintu ay sheegayaan in khasaaraha ay dhaliyeen weeraradaasi ay aada uga badan yihiin tirakoobyada qiyaasta ee lasoo gudbinayo een injineer haani abucakar waxaa warbaahinta u sheegayaa in khasaaraha hantiyadeed ee qoyskiisa kasoo gaaray cudwaanka yuhuudda uu kor u dhaafayo shan iyo toban milyan oo dollar inta ay socdaan howlgallada cudwaaniga ee beegsanaya saddex shirkadood oo uu lahaa qoyskiisa kuwaasoo isugu jira keedad ganacsi guryo la deganaa oo ku yaalay een magaalada khaza iyo deegaanada khanyunis iyo alwusda oo iyadana ka tirsan marinka khaza een shirkadda abucakar waxay ka mid ahayd een shirkadaha ganacsi kuwooda ugu waaweyn waddankaasi falastiin gaar ahaan marka laga hadlayo kuwa ka ganacsa raashinka waxaana taariikh ahaan shirkadaha qoyskan loo celiyaa muddo hadda laga joogo konton sano een wuxuu haani abucakar sheegayaa in ciidanka yuhuudda uu si joogta had iyo jeer u bartilmaameysado een shirkadaha muhiimka ah iyo adeegyada ay aadka ugu tiirsan yihiin dadka falastiiniyiinta ee ku dhaqan marinka khaza isagoo u beegsanaya si toos ah iyo si dadban waa siduu warka u dhigay een sidoo kale waxaa jira khasaa'ir kale oo soo gaaray shirkadaha uu maamulo ninkan marka laga soo tago een khasaaraha sida tooska uga dhasha duqeymaha yuhuudda isagoona khasaaray hanti aad u fara badan oo u badna raashiin uu soo degsanayay sabab uu ku aadan cudwaanka ay wadaan ciidamada yuhuudda een waxaa ninkan uu tilmaamay in sidoo kale gumaystuhu uu beegsaday qoyska ee shaqaalaha shirkadda xili ay diyaarinayeen cuntooyin ku wajahnaa meelo kala duwan waxay madaafiic ku bartilmaameyseen ayuu yidhi bakhaarada iyo keedadka cuntada kadibna waxaan dadkii ku wargelinay inay si degdega halkaas uga soo si degdeg ay halkaas uga soo baxaan kadibna waxaa goobihii loo burburiyey si dhammaystiran ayuu leeyahay abucakar een si kastaba burburinta loo geysanayo hantida shirkadaha la midka ah een midda qoyska abucakar waxaa lagu tilmaamay inay qeyb ka yihiin siyaasadda burburinta qorsheysan ee gumaystaha uu ku hayo shacabka ku dhaqan khaza een salaax cabdulcaadi waa madaxa hay-adda caalamiga ah ee loogu yeero difaaca xuquuqda shacabka filistiin waxa uu sheegayaa in dhammaan warshadaha rayidka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay xitaa ay qayb ka yihiin ahdaafta yuhuudda wuxuu ninkan intaa ku dareeyaa in ciidanka yuhuudda uu burburiyo toddobaatan boqolkiiba guryihii iyo goobihii ay lahaayeen filistiiniyiinta iyo sidoo kale warshadaha gaar ahaan magaalada khaza iyo waqooyigeeda waxaa marka laga hadlayo si guud marinka ay ciidamada yuhuuddu burburiyeen siddeetan boqolkiiba dhismayaal ay ku jiraan warshado ku yaalay deegaanada marinka kuwaas oo qayb ahaan ama gebi ahaanba shaqadii ka baxay waxaana sidoo kale goobaha burbure qayb ka ah isbitaallo madaaris masaajid jaamacado iyo goobo dadka loogu adeegayay sida shirkadaha korontada wadooyinka muhiimka iyo xarumo een ilaa laga soo gaaro horaanta bishan aan ku guda jirno ee abriil een wuxuu maamulaha guud ee xafiiska warbaahinta marinka khaza ninka lagu magacaabo ismaaciil athawaabitah ku qiyaasayaa wadarta guud ee khasaaraha dhaqaale ee hordhaca ah ee ka dhashay cudwaanka yuhuudda ugu yaraan soddon bilyan oo dollar walow ay haani abucakar iyo cabdulcaadi intaas ay ka badinayaan hantida ku khasaartay cudwaanka yuhuudda ee marinka khaza waxay labadaas siniin sheegayaan in xilligan aan la soo koobi karin een khasaaraha saxda ah ee u dhaliya cudwaanka sahyuuniga ah ee lagu hayo khaza waxaan intaas kasii badan ama kordhinaya nambarka khasaaraha ay yidhaahdeen waxyeelada aan tooska ahayn ee ka dhalanaysa cudwaanka yuhuudda marka laga hadlayo cajaladii nolosha ee deegaanadaas oo gebyahaanba istaagtay n waxaa sidoo kale warbixinada soo gudbinaya natiijada iyo khasaaraha maaliyadeed ay dhaliyeen weerarada cadowtooye ee yuhuudda ay muddo lix biloodah ka wadaan marinka khaza ay banaanka soo dhigayaan qeybaha ugu muhiimsan ee xarumaha la kulmay burburinta waxayna kaliyihiin sida tan een guryaha la degan yahay oo duqeymuhu burburiyeen wax ka badan toddobaatan kun oo dhismayaal ah oo gebyahaanba burburay iyo waxyeelo aada u xoogan oo soo gaartay ugu yaraan lix boqol kun oo guryo kale ah kuwaasoo toddobaatan boqolkiiba ka noqonaya guryaha burburay ee ku yaala marinka khaza een qidaaca caafimaadka waxay yuhuuddu duqeymo u geysteen boqol konton iyo shan xarumood oo ah kuwa caafimaadka waxaana arrinkaas ka dhashay in shaqooyinka caafimaadka ay ka joogsadeen soddon iyo laba cisbitaal iyo konton iyo laba xarun oo dadka lagu dabiibayey waxaana sidoo kale duqeymahaas ay burburiyeen boqol lix iyo labaatan gaadiidka caafimaadka ah n waxaa sidoo kale lixdii bilood ee lasoo dhaafay duqeymaha cadowga sahyuuniga ah ay burburiyeen laba boqol labaatan iyo saddex masjid oo gebyahaanba burburay halka ku dhawaad saddex boqol oo masjid oo kalena ay u geysteen waxyeelo xoogan oo burbur ah n waxaa sidoo kale duqeymaha ciidamada yuhuudda ay burburiyeen dhismayaal caan ah oo ay ku dambeeyeen raadad taariikhi ah oo ku yaala marinka kuwaas oo lagu qiyaasay laba boqol oo goobood oo ay ku jireen masaajid dhisnaa muddo aada u badan xarumo dhaqaale iyo dhulbeereedyo ayaa qayb ka ah goobaha ay sida aadka u duqeeyeen yuhuudda ee nisfu sanadka uu socdo cudwaanka ay ku hayaan magaalada khaza waxaana goobahaasi soo raacaya oo si isku mid ah loo bartilmaameysanayay tan iyo bilowga cudwaanka een goobo farsamo xarumo ganacsi foornooyin keydad iyo bakhaaro iyo goobo kale oo ay qoysaska qaar ku maareynayeen nolol maalmeedkooda iyo sidoo kale duqeymo si buuxda iyo qayb ahaanba loogu burburiyey jaamacado ku yaalay marinka khaza n bayaanaadkii ugu horreeyay waxay sidoo kale tilmaamayaan in kalabar dhulbeereedyadii ku yaalay magaalada khaza iyo waqooyigeeda ay ku burbureen weerarada yuhuudda taasna waxaa ka dhashay in ay nusmalyuun xirfadlayaal ah joojiyaan shaqadii ay ka hayeen khaza ayna la kulmaan khasayr aada u badan oo uu sii dheeryahay faqriga oo sii xoogeystay sagaashan boqolkiiba sidoo kale waxaa madaarista gebyahaanba la burburiyo tiro ahaan ay gaarayaan boqol madraso halka saddex boqol oo kalena uu gaaray burbur baaxad leh waxaana sidoo kale jira burburin ay la kulmayaan jaamacadaha ku yaala deegaanada marinka sidoo kale waxaa burburinta lagu hayo qidaacaadka bulsho ee deegaanada khaza qayb ka ah burbur waasic ah oo duqeymaha yuhuuddu ay u geysteen suuqyada ee goobaha lagu iibiyo gaadiidka waxayna qiyaasuhu tilmaamayaan in burbur dhammaystiran ama kuwo qayb ahaan ah ay la kulmeen wax ka badan toban kun oo gaadiid ah halka kharibaad aada u ballaaran laga dareemayo waddooyin isidoo kale isgoosi muhiim ah kuwaas oo isbedelo uu ku yimid astaamihii ay caanka ku ahaayeen dhanka shabakadaha korontada iyagana waxaa soo gaaray khasaare aan ka liidan kuwa laga soo tabinayo qeybaha kale ee adeegyada muhiimka ah waxaana saameyntooda laga dareemay isgaarsiinta iyo adeegyada internetka sidoo kale waxaa si guud loo tilmaamayaa in marinka ay ka go-an tahay korontadii halka weli uu si joogto oo bareer ah maamulka yuhuudda u bartilmaameysanayo qidaacaasi salaax cabdilcaadi wuxuu sheegayaa in xajmiga musiibadan oo intaas kasii badan doono waxaana intaas sii dheer ayuu leeyahay khasaaraha aan tooska ahayna dhaliyey in ay shaqadii joojiyaan sagaashan boqolkiiba shaqaalihii arrinkaasna uu dhaliyey waaqic aada u murugo badan xilli ay inta badan reer khaza noqdeen kuwa nolol ahaan u jihaystay ku tiirsanaanshaha een gargaarka iyo kaalmada uga imaanaysa dhinacyada kale
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom waxaan idin leennahay ramadaan mubaarak iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii guuxa dunida waxaa halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb cabdulaahi bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta guuxa dunida ciidanka gumaystaha yahuudda ayaa ku dhawaaqay inay heleen meydka mid ka mida maxaabiistooda ay gacanta ku hayeen kooxaha muqaawamada filistiin kuwaas oo ka mid ahaa maxaabiista muqaawamada ay gacanta ku dhigeen toddobadii oktoobar meydka maxbuuska la hela ayay ku sheegeen in lagu magacaabo elad katsir waxaana laga helay guri ku yaalla magaalada kanyunis ee koonfurta qidaaca khaza mana aysan sheegin yahuudda inay iyagu maxabuuskan toogteen iyo inay dileen kooxaha muqaawamada filistiin tani markii uu bilowday howlgalka duufaanta al aqsa kooxaha muqaawamadu waxay gacanta ku dhigeen maxaabiis badan waxay yahuudda si kasahay u dileen maxaabiista laga hayo kooxaha muqaawamada filistiin ayaana sheegay in ku dhowaad boqol maxaabiis ah lagu dilay duqeymaha diyaaradaha dagaalka maamulka isugu yeera israa'iil isla filistiin hay-adda bisha cas ee filistiin ayaa sheegtay in saddex filistiiniyiin ah uu ku jiro ilmo yar ay ku dhaawacmeen rasaas ay fureen ciidanka gumaysiga kadib iskahormaadyo ka dhacay waqooyiga iyo koonfurta daanta galbeed hay-addan ayaa intaa ku dartay in mid ka mid a dhaawacyada ay qaadeen uu yahay wiil dhallinyaro ah oo rasaasta ay si xun u haleeshay wakaaladda wararka ee filistiiniyiinta ee wafaa ayaa ku warantay in wiilkan dhallinyarada ah uu dhaawacmay kadib markii ciidamada yuhuudda ay xoog ku soo galeen magaalada naabolis tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza toddobadii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay labada kun saddex iyo labaatanka ciidamada gumaysiga waxa ay sii kordhiyeen weerarada iyo duulaanada ay ku qaadayaan magaalooyinka dhaca dhulka daanta galbeed oo ay ku jirto bariga qudus weerarada yuhuudda ayaana sababay shuhadada afar boqol konton iyo toddoba filistiiniyiin iyo dhaawaca ilaa afar kun toddoba boqol iyo konton oo kale sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee filistiin sidoo kale muddadaasi waxay ciidamada yuhuudda daanta galbeed oo keliya ay ka qafaasheen in ka badan toddoba kun oo filistiiniyiin ah kuwaasoo ay ku jiraan caruur waayeelo iyo dumar dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay deegaano dhaca koonfur galbeed ee dalka shiinaha sida uu shaaciyey markaska dhulgariirada ee dalkaasi dhulgariirkan ayaa wuxuu si gaara uga dhacay mandiqada lagu magacaabo yunaana maamulayaasha shiinaha ma shaaceen khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dhulgariirkaasi maalinkii arbacadii ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii dhulgariir xoogan oo sidan oo kale uu ku dhuftay jasiiradda taiwan kaas oo lagu sheegay kii ugu xooganaa ee ka dhaca jasiiradda muddo ku siman shan iyo labaatan sano sidoo kale maalinkii xigta ee khamiista ayuu dhulgariir kale oo xoogan uu ku dhuftay dalka jabaan ee dhaca bariga qaaradda aasiya markana iiraan dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa maraykanka ku eedeysay inuu qayb ka ahaa weerarkii lagu qaaday qunsuliyadooda magaalada dimashik ee dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay taliyaha guud ee ciidanka iiraan ayaa sheegay inuu ahaa weerarkaasi qorsho waali ah oo ay qaateen maraykanka iyo maamulka yuhuudda wuxuu ku hanjabay inay ka falcelin doonaan ayna u aargudi doonaan saraakiisha meesha looga dilay oo uu ku jiro sarkaalkii dowladda iiraan u qaabilsanaa dalalka suuriya iyo lubnaan hadalkaas ayuuna maxamed baakri jeediyey xilli uu ka qaybgelayay aas loo sameeyey xubnaha lagu dilay weerarkii qunsuliyadda dahraan ee dimashik markan iyo yukrain ciidamada cirka dowladda ruushka ayaa weerar ku qaaday magaalada kharkiyeef oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka yukrein maamulayaasha magaaladaasi u qaabilsan xukuumadda kiyef ayaa sheegay in weerarka loo adeegsaday diyaarado aan duuliya lahayn mas-uul ka tirsan dowladda yukrein ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi ay ku dhinteen ilaa iyo lix qof oo ayna ku dhaawacmeen toban kale diyaaradaha dagaalka ayuuna sheegay inay beegsadeen guri ay deganaayeen dad shacab ah dhegeystayaal xubintii guuxa dunida waa inaga intaa aan dibida kugu celiyo qeybaha kale ee barnaamijka caalamulyoom iyo walaalka suheyb cabdulaahi
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى waa hagaag dhegaystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii labaatanaad oo ah tii ugu dambaysay warbixinnadii aan ugu magac darnay basaa'iru linaas waxaa halkan aalaaba warbixinnadan ka soo jeediyaa walaalkeen cabdulfitaax abu muxsin حدثنا عبد الله حدثني ابي حدثنا ابو المغيره قال حدثنا صفوان قال حدثني سليم بن عامر عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر وكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في اهل بيتي لقد اصاب من اسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد اصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزيه
يا هضاب غلدي يا سهول طه نور الكتاب وتجلى الرسول أشرقي يا هضاب غردي يا سهول طه نور الكتاب وتجلى الرسول إنه النور المبين وملاذ الحائرين إنه الإسلام دين دين رب العالمين liil john wuxuu ahaa mid ka mid ah fanaaniinta ugu caansan guud ahaan caalamka iyo gudaha maraykanka waxaa lagu bartay heesaha hibhobka ama raabka loo yaqaano oo uu ku jiray muddo ka badan labaatan sanno wuxuu soo islaamay afartii bishan aynu ku guda jirno ee ramadaan jimcihii ugu horreeyey ee bishan salaada jumcada intaan la dukan ayaa towxiidka loogu qabtay masjidka jaamica fahd ee ku yaalla magaalada los angeles ee ka tirsan gobolka californiya ee galbeedka dalka maraykanka kadibna muslimiinta ayuu la dukaday salaada jumcada mid ka mid ah culimmada muslimiinta ee magaaladan ayaa soo dhoweeyey john una sharxay waxa ugu horreeya ee laga doonayo si uu muslim u noqdo kilib fiidiyow ah oo si aad ah ugu baahay qaybaha kala duwan ee warbaahinta bulshada ayaa lagu daawaday john oo towxiidka loogu qabanayo luuqadaha carabiga iyo ingilishka أوكي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله I testify that there is no one worthy of worship except Allah alone without partner. And I testify that Muhammad is his servant and final messenger. Allahu Akbar. MashaAllah. Allahu Akbar. MashaAllah. Congratulations.
fanaankan oo magaciisa rasmiga ah uu yahay jonathan hedge smith ayaa toddobiyo tobankii bishii januari ee sannadkii kun sagaal boqol labiyo toddobaatankii ku dhashay magaalada atlanta ee caasimadda gobolka georgiya ee dhaca koonfur bari ee dalka maraykanka wuxuuna fanka hibhobka ku biiray bilowgii caqdigii koowaad ee qarnigan koob iyo labaatanaad wuxuu ahaa nin taageerayaal badan ku leh dacallada dunida barihiisa warbaahinta bulshada waxaa kala socday in ka badan hal milyan wuxuuna horey ugu guulaystay abaalmarino badan oo dhanka fanka ah sida abaalmarinta qaraamiga oo uu ku guulaystay sannadkii labadii kun shan iyo tobankii isagoona ka mid noqday dadka ugu saamaynta badan dhanka boobkastarka wuxuuna qabtay showiyo iyo maharajaano badan saddex iyo konton jirkan caannimadiisa waxay u sahashay inuu calaamad ganacsi ama xayeysiis uu u sameeyo shirkado badan oo caalami ah wuxuuna sidoo kale soo gudbin jiray barnaamijyo dhanka fanka ah isagoona ka soo muuqday telefishanno caan ah oo uu ka mid yahay tv-ga m b c wuxuuna soo gudbin jiray showyo badan oo kala duwan markii uu soo islaamay kadib waxaa la baahiyey sawiradii ay la galeen dadka caanka ah waxaana ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump muslimiinta caalamka gaar ahaan kuwa isticmaala baraha bulshada ayaa si aad ah u soo dhoweeyey islaamnimada liil john waxayna cabireen sida ay ugu faraxsan yihiin iyagoona hawada u mariyey tahniyad iyo duco markii uu arkay sida qalbiga furan ee walaalihiisa muslimiinta ay u soo dhoweynayaan ayuu sheegay in dhammaan inta hambalyada u soo dirtay ay mahadsan yihiin iyo muslimiinta kale dhammaantood liil john ayaa noqday ninkii labaad ee caan ah oo soo islaama toddobaadkii ugu horreeyey ee bishan barkaysan ee ramadaan shon king oo ahaa qoraa iyo mu'alif amerikaan ah horeyna u ahaa baadari ayaa isaga iyo xaaskiisa raaya mar qura towxiidka loo qabtay habeenkii koowaad ee bishan barkaysan ee ramadaan magaalooyinka san farancisco iyo los angeles oo iyadu towxiidka loogu qabtay liil john ayaa ah labada magaalo ee ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan gobolka californiya ee dalka maraykanka dhanka kale markii ugu horreysay taariikhda muslimiinta magaalada new york ayaa afur jamaaci ah ku samaysanaya salaada taraawiixdana ku dukanaya fagaaraha caanka ah ee times square halkaasoo ah meesha ugu muhiimsan ee ay booqdaan dalxiisayaasha taga magaaladaasi maadaama ay ku yaalaan ganacsiyada ugu waaweyn caalamka fagaarahan ayaa waxaa buuxiya muslimiinta waxaana xilligaasi joogsada isu socodka dadka iyo gaadiidka waxaa kaloo laakiya muusigii uu fagaarahani caanka ku ahaa dadka aan muslimiinta ahayn ayaana goobta u yimaada si ay u dhegaystaan qur'aanka kariimka ah ee lagu dukanayo salaadda من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم salaadda taraawiixda kadib ducaadda ayaa gaalada u sharxaya islaamnimada iyo wanaagga ay leedahay iyagoona dadka ugu baaqa inay soo haleelaan nuurka islaamka
waxaana laga doonayaa inaan barno dadka gaalada ah ee halkan soconaya muxuu yahay islaamku waxaana laga doonayaa qalbi furan mas-uuliyaddayadu waxay tahay oo adiguna ay mas-uuliyaddaadu tahay qof kasta ay tahay mas-uuliyad saaran waa in aan dadka kala siinaa waxaan haysanno oo ah islaamka diinta islaamka waxaa halkan looga bartay weeraradii kow iyo tobankii sebtembar haddana islaamka waxaa lagu baranayaa taraawiix ka dhacaya times square
mid ka mid ah baadarayaasha amerikaanka ah ayaa la tacjubay sida ay muslimiinta u buuxinayaan masaajidda daacagsigeedna ay gaalada u faaruujiyaan kiniisadahooda But look at this. Those of you logging on, I want you to stay with me. Look at this. This is a mosque. This is a mosque here in Okoe. Every Friday, eega bal halkan waa masjid ku yaala magaalada okowi ee gobolka florida ee maraykanka jumco kasta waxaa buuxsama baarkinkii masjidka markaas ayay waxay ku darsanayaan waddooyinka waxaa istaaga isku socodka dadka iyo gaadiidka eega bal siday muslimiinta ugu sahlan tahay inay isugu yimaadaan salaadooda halka kirishhtaankana ay ku adag tahay in ayba kulmaan kani waa masjid ay muslimiintu ku caabudayaan allahooda iyadoo annagana la inagu kari la'yahay arrintaa oo kale eeg bal meeshii ay gawaaridii dhiganayeen way buuxsantay intaan oo dad ahna waxay u yimaadeen keliya inay salaadda tukadaan jumco kastana waa sidan ogow masjidkan oo keliyana ma ahan ee waa dhammaan masaajidda magaalada okowi arrintan aad bay ii murjisay aniga waana rumaysan la'ahay in muslimiinta salaad un ay sidan ugu kulmaan waxay leeyihiin dhaqankooda u gaarka ah eeg bal halkaa waxaa ku qoran allaah allaah goormee kirishtaanku fahmi doonaan arrintan oo kale ogaada haddii aan kiniisadaha imaan weyno awooddaynu way baaba'aysaa kulammada kalena wax inoo tari maayaan waxaan rajaynayaa in arrintan ay dareenkiina kiciso anigu kiniisadaha in aad aaddaan un baan rabaaye ma kala jecli midaad aadaan ee kiniisad un aada meel weliba kiniisadihii way ooynayaan iyadoo muslimiinta ay baraare ku jiraan eega balkani waa gaarhayaha muslimiinta sidee tahay allaha ku barakeeyo eeg bal ma rumaysan karo Muslim security guard. How you doing there? God bless you. Look at this. Unbelievable.
tirada muslimiinta ee waddanka maraykanka ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sare u sii kacaysa warbixinada qaar waxay sheegayaan in sannad kasta ay diinta islaamka soo galaan kumanaan amerikaan ah waxaana la saadaalinayaa in shan iyo toban sanno kadib diinta islaamku ay noqon doonto tallabaad booskaas oo ay hadda ku jirto yahuudiyada sida lagu sheegay diraasad ay soo saartay xarunta cilmi baarista e b u tirada dadka muslimiinta ah ee waddanka maraykanka ayaa hadda lagu qiyaasayaa afar dhibic shan milyan oo tirada dadka amerikaanka ah ka ah boqolkiiba hal dhibic hal markaska biyu wuxuu sidoo kale sheegay in sannad kasta ay boqol kun oo ruux ku kororto tirada muslimiinta ee dalka maraykanka marka la gaaro sannadka labada kun iyo kontonka dadka muslimiinta ah ee maraykanka waxaa la filayaa inay gaari doonaan siddeed dhibic hal milyan oo qof oo boqolkiiba labo dhibic hal ka ah wadarta guud ee dadka amerikaanka ah
قيم روح العبادة وعلوم وفنون واقتداء وريادة درب نور وحضارة ونقاء وطهارة درب نور وحضارة ونقاء وطهارة تابع كل المعالي شامل دنيا ودين تابع كل guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل